kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka barnaamijka wicitaanka toddobaadkan waxa aad ku maqli doontaan intiinii la socotayba toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa ka dhacaya xaafadda islii ee soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada nairobi iyo deegaanada ku heranba falal amnidarro ah oo ay ka mid yihiin qaraxyo xilliyada habeenkiiee ka dhacaya degmadaasi soomaalida ku dhaqan xaafadaasi intooda badani waa ganacsato iyo qaar badan oo qaxooti ku ah degmadaasi haddaba maxaa la gudboon maamulka iyo ganacsatada soomaalida ee halkaasi ku dhaqan si ammaanka wax looga qabto waxaa barnaamijka wicitaanka marti noogu ah oo su-aalahaasi iyo kuwo kale oo dhegaystayaasha iyaduba ay weydiin doonaan ka jawaabaya xaaji xasan guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee xaafadda islii guddoomiye soo dhowow ugu horrayntii haddii aan ku weydiiyo su-aasha ugu horraysa ee haddii dhexdiina laga geysanayo qaraxyo dilal iyo afduubyo xilliyada qaarkood ammaankiina uu gacmahaba ka sii baxayo een meeshii dad sharci darro oo fara badani ay joogaan qaarkood soomaalida joogto waxaynu ognahay inay ku joogaan xaalado qaxootinimo maxaad uga codsan weydeen dowladda kenya inay bilis dheeri ah oo aad u oran weydeen ammaanka xaafadda waa in si gaar loo ilaaliyaa maadaama xaafadaha kale ama degmooyinka kale xaalado ammaan darro aan ka dhicin ay haatan kusoo cusboonaadeen iyada oo keliya dee amni darada la hadda lagu sheegaayo sahar waxa weeye lama gaarin heerka hadda aanu ka calacalno oo qaylo inkasta oo hadda biliis xoog nabadgelyada ah biliista iyo kuwa kale ee iyaga lamidka ah lii hadda ilaaliya shaqadooda inay ka adag oo haddana ay wax walba la socdaan oo ayna ku filan yihiin baan hadda aaminsannahay annaga hadday wax soo ziyaadaan dabcan automatically dawladdana waa waa soo kordhinaysaa ciidanka waa hagaag mid ka mid a dhegaystayaashayada ayaa isna khadka ku jira isla magaalada nairobi ee dalka kenya su-aal ayuu jecel yahay inuu kaa weydiiyo isla arrimahan aynu ka hadlaynay ammaanka xaafadda islii ee magaalada nairobi haye su-aashaada walaale magacaaga adigoo ku bilaabaya aniga waa maxamed faarax buulle waxaan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha waa horta islii wax ka dhaca qaraxyo oo mataqaanaa markii ay dhacaanna waxaa la bartilmaamaysaa soomaalida marka maxaa arrinta ayada laga qaban karaa ganacsatada ay ka geysan kartaa oo gacanna tan kale islii wax ku nool dad badan oo ajaaniba maxaase soomaalida bis loo bartilmaamaysaa waa tahay guddoomiye waad maqashaa mahadsan tahay ha horta waxa weeye marka ay wax dhacaan hadda cid sheegata male soomaalina ma sheegato annagaa male soomaali ha la baaro waxa la yeelana dawladda afkeeda kama soo yeerin meel hadda ay ku baxeen ma jirin ama ay dhibeen ama guryo ay galeen annaga hadda weli akhbaartaa nama soo gaarin marka waxa weeye dad iyagaa waxay u kala baxsan yihiin dad oo habeenkii lasoo jeedo oo iska socda oon hataa waraaqo documentation aan haysan kuwaasi boliista waa ka adag yihin wax walba ay yeelaan guryahaana ma galaan waagii hore marka ay wax dhacaan oy xumaan u dan leeyihiin ooy boobtan u dan leeyihiin oo ay rabaan in ay markaa dadka ay dhibaan iyagoo ujeedadooda ay lacag ay tahay guryahay geli jireen baabuurta dadka kala soo bixi jireen beryahan arrintaa iyadaa waa laga raystay haddii aan khalad ku ahayna haddii aan layga ma sheegi karo cid kale aan noo sixi karta laakiin inta aan ogahay aniga iyo guddiga aan la shaqeeyo wax dhibaato oo weyn oo horta aan ku qabno male mudane guddoomiye horta waa mahadsan tahay waktigaadna siisay magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed jaamac faarax waxaan kasoo hadlayaa islii xaalad loo la sheegay in amniga aad kala qayb qaadanaysaan sugistiisa dawladda laakiin sugista amniga sow kama horeyso askarta habeen walba qabqabsanaysa dhalinyarada iyo dadkasa masaakiinta ee qaxootiga magaalada ku ah ee jeeb baaranaya iyagoon dembi lahayn iska xirxiranaya lacagna laga qaadanayo taa dawladda markala hadasheen oo muxuu ahaa iyada laftirkeeda in wax laga qabto soo uma baahna waad maqashaa guddoomiye arrin anagu aanu dawladda aanu kula heshiinay ma jirta xagga ku saabsan amniga waxa aanu maalin hore shacabka ee dawladdoon u sheegnay waxa weeye diyaar waxaan u nahay in aan la shaqayno qof walba soomaalina uu nabadgelyada uu jecel yahay waa la shaqaynaynaa marka nimankan askarta oo wareegaysa habeenkii oo iska socoto marmar inta badan waxa ay qabtaan shaqo aan loo dirin shaqada aan loo dirinna waxa weeye inay dadka baartaan marka taa iyada ana way nagu adag tahay hadda annagu waxaan ka dhigi karna sababta waxa weeye ma xukunno iyagu marka haddii ayba lacalla qof wax la yeelay ama la baartay ba uleeyahay inuu soo dacwoodo ilaa haddana annaga wax hadda dacwo noo timid male waxayna ogyihiin soomaalidu hataa hadday soo dacwoodaanna sabarkii ay ku sabri lahaayeen inta intay ka tagaan ay record ay dhigaan bayan haynin waxaase jirta in ay suurtagal tahay in habeenka ay wareegaan oo ay raadiyaan dhalinyarada iyagoo ku marmarsoonaya al-shabaab baan raadinaynaa laakiin ilamaha aniga wax dawladda iyo xafiiska boliis ee bangani ay dad u dirta in ay dadka ay soomaali ahaanayn waxaase walbahaar naga hayaa shalayto waxa uu saxiixay madaxweynaha biilkaneto terrorismka lagula dagaalamo biilkaas weye midka annaga aan ka baqayno hadda sababta waxaa weeye mar haddii kaa la saxiixo waxay helayaan fursado badan oo ay ku marmarsoon sida ay dadka ay u dhibaan taana annagoo dhan bay noo taallaa biilka haddii shalayba la saxiixay soomaali keliya uma taalle muslim oo dhan bay u taallaa in isla markiiba laga fadhiisto oo laga xaajo xaajoodo oo la ogaado dhib dhibka loo geysan kara dadka sababta waxa weeye intii hadda ka horeysay biilkaa ka horeysay sharcigi cusbaa la la la baa ee toban san labadii sano hore sanadkii hore sanadkan sanadkii ka horeeyey la dhigay oo la mariyey oo la ansixiyey baa aad iyo aad loo daafacay marka haddaan samari ku siiyo waxa weeye annaga meelaan dawladda intaan la fadhiisanay dadka amnigaan idla sugaynaa aanu niri ma haddayse dawladda naga soo codsato waa u sheegaynaa arrimaha dhibka aan ay nagu hayaan sharcigani ee la dagaalanka argagixisada ee dowladda kenya aad sheegtay inay shalay meel mariso oo ay soo saareen waxaa jirta in sanadkii labadii kun iyo lixdii iyo muddo dhan ay soo socotay oo la doonaya in la meelmariyo hase yeeshee horey loo diidanaa maxaa hadda sahlay in la meel mariyo dhowr jeer buu soo noqnoqday baarlamaankana kusoo noqday oo mar walba wa waxaa laga bedeli jiray sharciyada qaarkood waxa ku qoran baa la bedeli jiray aad baana la isugu haystay muslimiintana aad bay uga qaylisay madaxda muslimka arrintaa iyada ah kama ay harin markan dambese si maaragtay dadabay haddana usoo geliyeen hadda dhan bay kasoo gelin jireen baarlamaanka laga keeni jiray oo la diidi jiray udambaystii waxaa marka dambe lagu heshiiyey dowladda iyo nimankan kale human rights ka ah iyo activist-ka ah baa waxay ku heshiiyeen marka dambe in sharciga waxyaalaha xun ee u sahlinaya askarta inay si xun u isticmaasho in laga saaro marka amendment baa lagu sameeyey amendmentka isaga ahaa buu hadda kusoo baxay aniga haddee baarlamaankana kuma jiro shirkaana kama qayb qaato waxaa markaa fiican in warbixin fiican aad ka heshaan dadka xildhibaanada ah oo meesha u fadhiyey markii la saarayo arrintaas magacay waa maxamed cumar sahal waxaan ka mahad ka madaxay ardayda dhalinyaro wax ka barata degan xaafadda isliim waxaan aada u salaamayaa guddoomiyaha xaafad xuseen guuleed iyo dhammaan ka qaybgalayaasha barnaamijka aada bay umahadsanyihin guddoomiyaha iyo tiimkiisa arrimaha wanaagsan ee isliin ka wadaan saddexda wado isliin ugu muhiimsaneed oo hadeertaan dhismo fiican ku socda oo gabagaba ah haddaan u gudbo barnaamijka maanta oo ku saabsan arrimaha amniga waxaan guddoomiyaha aan weydiin lahaa suuragal ma tahay arrimahan amni darada oo isliin ka jiro inay hay-adaha dawliga ka dambeeyaan oo ay rabaan dadka soomaaliyeed ee xaafad isliin degan oo ganacsada ah inay maalkooda iyo maatadooda ay ku banaystaan dalnabaad suuragal ma oon kartaa ganacsato nala degan dalka in ay ka ka xun yihiin horumarkaan isliin ka sameynay oo ay rabaan in ay wax yeelaan imageka iyo ganacsiga ka socdo midda ugu horeysa waxa weeye amniga dadkao dhan inay isla ilaaliyaan baa fiican dhibaatooyinka hadda arimo arrimaha ka dhacay hadda jubbooyinkan hoose oo ay xooga xooga askarta kenya ay gashay oo ay kula dagaalantay meesha al-shabaab in dhibaatooyin ay keenayso nin walba horta waa ogaa waana la filaayey marka si badan bayna annaga noo noo saamaynaysaa iyadoo ay saas tahay haddana waxaa joogta waxaa jira soomaalidu dhib way baqaysaa oo baqdin baa baqdintiina si hadda loo wajaha ma yaqaanaan meeshan waxa weeye in annagoo dhan aan cooperation fiican aan samayno midnimo aan waxaanayto sidii aan u qaboojin lahayn u dejin lahaynna aan aanu ka shaqayn lahayn waxaa ka mid a dawladda qudhigeedu dareen badan iyo shaki badan bay ka qabtaa soomaalida dhexdeeda sababta waxaa weeye annagu waxaa nahay society xiran baana dadka kale lama dhaqano kuma dhex jirno ganacsatada kale oo soomaalida aan ahayn ama dadka aan la degannahay oo waddan kale oo waddanka jooga lama dhaqano meeshaan markaa social problem baa halkaa naga haysta marka sina loo fahmaayo male nin walboo socda markaa oo soomaaliya qarax hadduu dhaco qof qaraxaas xasuusanaya marka waa dabcan waxaa weeye wuu ku cilbaxaya wuxuu leeya oo ka idilaayo iyo kana meesha maraayo maxay kala yihin marka taa iyadaa dhib bay keenaysaa badan waana arrin hadda nagu oo madaxda soomaalida ha noqdaan xilba xildhibaanada ha noqdaan duqeyda waxgarasho aqoonyaha ha noqdaan ganacsatada ha noqod dad markaa rabo inay wixii nala qaybsadaan oo nala boobaanna waa jiraan waxaan marmar waxay u haystaan xoolahan waxay ka yimaadeen waxaa marmarna lagu masabidaa xoolahan waxay ka yimaadeen burcasbadeedu ka yimid dad ayaa soo gashada waddanka soo gasha waxay yidhahdeen adunweyney ka soo xadeen qaar waa ogyihiin aan xoolihii aanu shaqaysanay oo waa waa wax cad weeye intaasoo dhanna waa challenge weeye annaga in inta la iska kaaya aamuso waxaan rabnaa aan samaysano ganacsigana wadano waxyaalo kaloo badan oo markaa waddankan aan u kordhin lahayn aanu ka aamusno ma fiicno sinaan saraftiin oo jooga magaalada nairobi iyo khaasatan xaafadda sili su-aasheedu waxay tahay anoo marka hore ku salaamayo maxay tahay doorka uga aadan ganacsatada islii oo arrintan ku saabsan maxaa ka qabasho mudan maxay tahay kaalinta kaga aadan amni daradan maxaa waxyaaba badana arno in faraa lagu soo fiiqayo islii marka maxaa uga aadan doorka waa tahay dhegaystahaasi waxa uu leeyahay haddii aan soo koobo mudane guddoomiye doorka kaga aadan ganacsatada islii sugidda ammaankani maxaa uu yahay waxaa weeye horta dadki way iska waxay iska ictiqaadeen wax hadday dhacaanba inay soomaali saysa annaga lafteenii baa taa aamin waxaanu samaynay male soomaali cid hadda wax ka sheegtay male dawladdu meelay tidhi soomaali baa waxaa samaysayna ma egi hadday noqoto al-shabaab in la magac dhabo al-shabaab dadaan hadda soomaali ahayn baa nooga badan hadday jiraan dad al-shabaab u naxariista oo naxariis u haya ama la shaqeeya dad badan oon soomaali ahayn baa iyagii la jira marka al-shabaab marka la yidhaahdo in annagoo soomaaliya aan lug ku leenahay inaan is- iska ictiqaadno ma aha waa dafiraynaa ma ogolin al-shabaabna shaqo kuma lihin nabadgelyadana annagoo dhan bay naga dhexaysaa waa dadaan soomaali ahayn bay saamaysaa ay khasaysaa islii soomaali keliya ma degana waxa degan waxa weeye sooma kenyan kale iyo dad xataa maaragtay eh, martiya oo banaanka ka yimid baa degan oo jooga marka midda hadda la aaminsan yahay islii haddii lasoo qaado ama qarax u dhaco ama wax u dhaco soomaaliha farta lagu soo fiiqaya aniga ma qabo ilaa haddana weli maanu maqal dad sidii waagii hore loo xirxiri jiray loo soo xirxiro berigii hore waxay ahayd isteeshnimada booliiska o dhan baa buuxi jiray waa xaabin jireen laakiin hadda maanta la joogo sharciga cusub ee maalin hore la ansixiyey baa aad iyo aad noo daafacay na laguma soo degdegi karo haddii lagugu soo degdegana gee report gee station gee noo yar qabso qayli haddaad noo imow annaga qudhigeena waxaad u tagtaa looyarada soomaalida meel walba jooga waxaad u tagtaa xildhibaanada u taga waxaad u tagaysaan dadkan kale ee councilka meesha jooga odayaasha meel walba jooga masaajidaad tegi kartaan laakiin in de aan iska qaylino oo dhahna annagaa naloo soo jeedaa ilama fiicno maxaa yeele walbahaar bay kordhinaysaa dadka yaryar way argagixinaysaa waa iska waa shaqadii baa dadkaa laabaysa bakdin bay joogaan meel walba mid waxaad ogaataan dawladda waxay aad iyo aad u ogtahay aan ogahay in soomaalida hadda ka ganacsato islii oo kalea iyo tuug kusoo dhex dhuunta mooyaane intooda kale inay dad fiican oo shaqaysanayo ay yihiin oo wadankii canshuure kusoo kordhiyey oo iyaga shaqadoodii in la haleeyana ma rabo dhaqaalaha wadanka oo economiga wuxuu samaynaya wadankao dhan soomaali keliya maaha wuxuu faaiid waa dadkao dhan khadka teleefoonka sidoo kale waxaa ku jira dhegeysto kale walaal magacaaga adigoo ku bilaabaya ee guddoomiyaha su-aashaad weydiin lahayd Ah, magacayda waa ogle cumar axmed oo jooga wadanka koonfur africa gudoomiyaha waxaan weydiinaya su-aashayda waxay tahay eh, so- eh, soomaaliya ilaa ay galeen ma- maalinkay gashay waxay ahayd wadan eh, kenya ciidamada kenya ay soomaaliya gudaha u galeen ilaa hadda maanta la joogo qarax baa dalka kenya ka furto qarax gaarisaa la qarxiyo nairobiyaa la qarxiyo baa ka dhacaysaa xalna looma haayo marka gudoomiyaha aniga waxaan weydiin lahaa inay inay ay- ay xal noo noqon karta ciidamada kenya ma- xal miyay noo noqon kartaa ciidamada kenya oo kasoo baxay soomaaliya oo wadankooda dib ugu soo laabtay waa tahay guddoomiye inkastaysa ahayn su-aal ku qusayso ama aan bal aragtidaada maxaad ka dhiiban kartaa waxa weeye o- nimankan eh, xaggan hadda er- north eastern ilamaa nairobi iyo qaraxyadan dhacayay ma aaminsana aniga in ayun soomaali keliya ay ka shaqaynayso waxaa laga yaabaa dad badan oo cadow ah oo siyaasadan hadda socota iyo arrintan ka socota soomaaliya iyo iyo ciidamadan kenya eh, ku xumaynaya eh, Ken- dawladda kenya ku xumaynaya iyagoo kasoo horjeeda oon rabin haddii lacalla ay wax dhacaan ama qarax uu dhaco inta badan dad baa sheegan jiray qof baa sheeganaya horta waxaanoo dhan wax sheegta maanu arag annagoo hebela oo saasa ama ururka saa saasa arrintan dhignay weli maanu ma midda kale haddii la sheegan waayana wixii haddii la sheegan waayana meel loo raaci karo male waxaa xiga marka inta qofoo la qabtay ama lasoo xiray ama dawladdu ay gacanta kusoo dhegtay markii dabibaaradoodii ay galeen waxa lasoo qabta aniga hal nin oo soomaaliya weli mashbuuc laba asbuuc meel laga joogaa wiil yaroo dhalinyaraha oo isliis ka taagnaaba la yidhi qoryahan meesha yaalla t v-ga inta laga baa la yidhi isagaa qoryahan wey maalintii xigtana konton iyo sagaal sano iyo bilooyin baa lahay hataa waxaa weye marka waa markii lasoo qabtay iyo prosecution iyo doodii iyo xukunkii kulli baa wuxuu ku dhacay saacado gudahood buu ku dhammaaday marka taa iyada a shaki badan bay hata annagaba nagu beeraysaa maba naqaano waxaan meelay ka yimaadaan qaraxyadaani wax wada iyo meelay ka soo baxeenna cid taqaano male haddii sinationka waan maqalnay waa laga yaabaa dad ciil isu qaba inay assassination ay sameeyaan waxaa jira siyaasadooyin badan baa meel walba ka socda inta badan marka ay hadda wax dhacaan meeshaan inayba seenin baa laga yaabaa waxa ka dhacay eh, ka dhacay jubbooyinka jubbada dhexe jubbada hoose iyo militarigan kenya oo oo xaggaa galay laakiin hadday jiraan dad wax xumaan damacsan ama si kale isu raadsanayay in ay kusoo gabadaan arrimahaas iyadaa waa dhici kartaa iyadana waa dhici kartaa laakiin soomaalidu hadda waa fahamtay way ogyihiin nin ogol maanta nin qori haysta inuu qaryana ma jirto nin raba in uu kaalmeeyana ma jirto nin raba in uu soo dhoweeyo nin raba nabadgelyada inuu hadleeyana horta inay jirin baa aniga aaminsana waa tahay Saas waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu maanta noogu marti yahay guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii xaaji xasan guuleed oo isagu khadka teleefoonka si toos uga jira magaalada nairobi gaar ahaana degmada islii oo qaraxyo isxigay iyo xaalado ammaan darro ay ka jiraan barnaamijkana waxaynu ku eegeynaa qodobka la xiriira arrimaha ammaan darre soo kordhay ee xaafadda islii ee guddoomiye su-aal haddii aan anigu ku weydiiyo cabsi xoogan ayaa ka jirta ee degmada islii dadku shaki ayay muujinayaan cabsidaasi sidee bay dadku uga bixi karaan shakigan iyo dhibaatooyinka dadka la soo dirsay haatanna maxaad ku sifeen lahayd waxaweye in laysu imaadaa fiican odayaasha iyo madaxda soomaalida inay intay isu yimaadaan arrintan ay ka baaraan degaan dawladda lala shiro shacabka aan la deganayo qudhigooda oo naga shaki qaba shakiga laga saaro sidii aan u wada noolaan lahayna meeshii ay kasoo baxdo dadka qudhigoodana markaa markaa dadweynahana la warsado maxaa u daran see wax loo qabtaa see waxaan dareenkoodana la kiciyo si ay markaa ay iyaguna ay markaa ay noo sheegaan hadday wax jiraan laakiin waxaanu aanu lahayn weli aanu samayn forumka isaga ah oo muhiimka ah oo nabadgelyada ah forumkaanu ku shaqaynayna ka annaga marka hore ganacsatu ahaa kaas oo markaa arrimo waxyaalo badan ay ku lifaaqnaayeen nabadgelyadan hadda saa arrintan xumaatay hadda inagu soo korodhay ma jiri jirin marka hadda waxay u baahan tahay wax inta laga fadhiisto oo soomaali ay ka ka fikirto ay ay ay ay ka ay ay arrintan iyada falaanqayso oo ar- arrimo badan oo lagu ogyahay markaa go-aankeeda la la gaaro si dawladdana markaa si fiican loola xaajoodo saan kuu sheegaya shacabka kalea nala nool sidaa unbay horta ku dhammaan kartaa waa tahay guddoomiye arrinkan saameyn xooggan miyay ku yeelatay ganacsigii suuqa islii oo la dareemo ama la og yahay inuu ka mid yahay suuqyada ugu weyn ee bariga afrika ma dadka soomaalida mise dadka kale dadka soomaalida horta waa adkaysi badan yihiin aad bay u adkaysi badan yihiin ilaahayna waa tawakalaan waa dad busrida oo aaminsan waxay wax ku dhici karaan ama wax ka hallaabi karaan markuu ilaahay idmo taana meel ay kaga baxsanayaan male mid waa taa qodob qodobka labaad waxa weeye waxa isdhimaaya hadda oo laga yaabo in ay isdhimaan wixii hadda ka dambeeya waxa weeye dhaqaalihii la soo geli jiray inuu yaraado oo waxa hadda lagu warwareegsanayo uu noqdo wixii horay u yaalay uu noqdo laisleeyahay marka maba ah hataa amni daradan iyo qaraxan dhacayo ay ahayn doorashada soo socota say dhic u dhici doontaa say noqon doontaa ma la isdili doonaa ma lagu noolaan karaa meesha mana la dhici doonaa saasa hadda loo ogsan yahay marka taasna marka dhibka ay keenta keliya waxa weeye eh, hadda dad cid dhaqaalo badan hadda soo gelisa oo banaan ka keento ma ay jirto wax isdhibo ma ogiye dhaqaalihii baa wixii hore ka- extra capitalkii baan baa baa xirmay xoogaa yar laakiin sideeda kale sidii buu u socdaa ma dareemi karti meelaad ka dareemaysid iyo tukaan xirmay iyo meel laga buray iyo ma arkin En, ugu dambayntii maxaad ugu baaqi laheyd ama aad odhan lahayd ganacsatada soomaalida ah ee hantida faraha badan ay u taallo suuqa islii ee xaaladaha ammaan darre haatan jirana qalqalka iyo cabsida ay gelisay horta waxa weeye waa in eh, midda ugu dar waxa weeye in eh, b- isu imaashada badan oo dadka ay meel isugu soo aruuran in in la yareeyo way fiican tahay inkasta oo eh, meel ganacsiya oo wax la kala gadanayo dadkii aan la kala dhimi karin waxa muhiim sii ah laakiin marka uu qarax dhaco meel uu qarax ka dhaco dadka inay kusoo ordaan ma ah waa in ay ka fogaadaan intay ka fogaan karaan sida ay ma maal gab- jooraanka aan ku arnay oo dawladda qudhigeeda ay dadka ku waaniso waxa weeye dadka xunoo raba inay dad wax yeelaan qarax yar bay ridaan marka hore markay ogaadaan dadka inay isu imaadeenna ilaa nairobi oo dhanna dabaci dabaaciga ay qabto waxa waaye wax yar hadda meel ka dhacaan shacabkii baa meel laga maraan la helayn dabdamis hadduu noqdo dabkii lagama dabin karo iyaga baa meel walba xiraay markay dadka saa usoo bataan baa second la ridi karaa ku laba isagoo maybe loo adeegsaday telefoonka mobileka loo adeeg marka waxaan leenahay marka dadka markay wax dhacaan waxba yay ku yaacin meesha ha ka yaacaan intay ka yaaci karaan oo si ay markaa hadday dhaawac jiro iyo hadduu dhib weyn jiro iyo dadkii loo badbaadiyo oo meel la maro la helo taas waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye dadki inuu dareenkooda kacsan yahay oo hadday arkaan qof si xun u socda ama soo galay la- aan aad loo oqoon ama si u socdo oo dareen uu soo galo ilaa dareen biniaadam sahla wax walba loo dareemaa shakiba uu kusoo galo in markiiba la iswacyi geliyo oo la sheego oo- oo khatarta iyada amara sida looga hortegi lahaa loo sheego booliiska telefoon ha loo diro militariga ha loo diro haddii la rabo marka in la sheego weeye qofkii laga shakiyo ilaa qofka laga sheekiyo wax wata oo ama isqarxin raba ee sibuu u labisan yahay sibuu u dharweyn yahay sibuu u markuu hata socdo qof caadi u socdo ma aha maxaa yeele meel walbuu ka xirxiran yahay oo wixii baa soo celinaayo oo dharkii baa ku dhagaayo oo ciriiri bay ku noqonayaan dhar marka waxyaalo badan oo saasana way jiraan marka annagu waxaanu qalqaalinaynaa waxa weeye sida aanu marka hadda booliista eh, ereyaha xukunto isli ilaa bangani iyo ninka guddoomiyaha nabadgelyada u weyn in aan la shirno dhahno marka shacabka ha la tacliimiyo ha loo sheego waxyaalahan oo kale bersada ha la dhigo bersadahaas marka dadkii dadweynina ha lagu dhegeysto waxa ay sheegaan conferenceyaal inaan qalqaalinana waa jecelnahay si dadka ee wixii ay uga nabadgalaan guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii ee magaalada nairobi xaaji xasan guuleed ayuu kaasi ahaa oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waayaxsan